wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug abduuli cabdulaahi jaama oo isu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka degmada adaadiyo xubno ku tirsan maamulka degmadaas ee weliba yoshiidikana bengaga dhiiga isbitaalka adaada cabdiweli cabdulaahi jaama wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegay in xaruntan cusub oo yoshiidikeen iyo muhiimangata shaqada isbitaalka adaada dhagaxdhiga dhismaha kaydka dhiiga ama loo yaqaano blood bankiga ee isbitaalka guud ee degmada cadaado waxa ay noo tahay maalin ka mida maalmihii farxadda ee noo soo socday ee aan ku soo furnay dhismihii wasaaradda ee laabkii dhexe ee shebaarkii dhexe ee wasaaradda ee isbitaalkii cusboonaaye ee xeraale maantana waxaan joognaa dhammaystirka isbitaalkii guud ee degmada cadaado ilaahay baa mahad iska leh saddexdii sanoo lasoo dhaafay isbitaalkani wuxuu u socday garaafkiisa ama koritaankiisu si maaragtay xawaarale ayuu ku socday maalin walba qayb hor leh ayaa noogu darsamaysay si loo fuliyo qalliimada maadaama dhakhaatiir xataa shisheeya aan keennay si loo fuliyo qalliimada oo maaragtay waaweyn waxaa lagama maarmaan noqotay inuu isbitaalkani yeesho kayd dhiigga ah waxaan sanad iyo barkii lasoo dhaafay annaga iyo saaxiibadanada save the children cambain ugu jirnay iyo ololo ballaaran ugu jirnay siduu isbitaalkan u heli lahaa kaydka dhiigga maanta waxaan halkan ku dhagaxdhigaynaa dhismihii balaar bangiga ee isbitaalka degmada cadaado farxad weyn ayay noo tahay farxad weyn waxay u tahay dhammaan dhammaan shacabka ku nool degmada iyo reer galmudug oo dhan waxaa farxad gooniya noo sii ah markii la yidhaahdo isbitaalkii degmada cadaado ayaa wuxuu ku guulaystay wuxuu noqday center of excellence isbitaalada ee maamusho save the children ee dhammaan soomaaliya ku yaala inuu isbitaalka cadaado noqdo isbitaalka sanadkan isbitaalkii ugu qiimaha badnaa ugu sarreeyey oo nambawanka soo galay annaga ka wasaarad ahaan iyo save the children galmudug waxay noo tahay ammaan gooniya waxay noo tahay dhiiragelin waxaana waay waa uga mahad celinaynaa agaasimaha shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka iyo dhammaan maamulka degmada cadaado oo xaqiiqatan iyo bulshadaba wasaaradda caafimaadka galmudug iyo maalimooge lahadhaafi waliba iyo waday qalabeynta isbitaalada degmooyinka galmudug